ilaa inta burburku dalka soomaaliya uu ka dhacay horumarka dalka meelo badan oo dalxiiska uu ka mid ahaa ayaa dibudhac weyn ku yimid maadaama goobihii dalxiiska ee quruxda badnaa ee xeebaha uuraha iyo meelaha kale ee iyaguna aadka indadaraandarka u lahaan jiray ee dhaqaaluhu ka soo geli jiray ammaanka darkii aan loo tegi karin walow haatan ay jiraan gobolka banaadir iyo meelo ka mida gobolada ku xeeran caasimada oo laga hirgelinayo mashaariic kala duwan oo dadka ajnabiga iyo kuwa wadanka u dhashay ay ku dalxiisi karaan walow ammaanku weli aanu sugnayn agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dalka soomaaliya cabdulaahi xayir ducaale oo ka hadlayay xuska maalinta dalxiiska ee saddex iyo tobanka bisha sebtembar labada kun iyo saddex iyo labaatanka ayaa v o da uga warramay waxyaabaha markaasi dalxiiska ku saabsan ee haatan dalka laga hirgeliyey yaasiin waad mahadsantahay wasaaradda iyada magaceedu horta waa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska haddii aan si gaara usoo qaato dalxiiska oo lagu jiro bishiisii dabaaldega oo laba nooc isugu jirta saddex iyo tobanka sebtembar waxaan xusaynaa maalinta dalxiiska ee soomaaliya toddobayo labaatanka sebtembarna waa maalinta dalxiiska ee caalamiga ee adduunyada oo dhan haddii aan usoo noqdo maalinta dalxiiska ee soomaaliya saddex iyo tobanka sebtembar oo hadda fooda inagu soo haysa horta wasaaraddu waxay samaysay qorshaha dalxiiska ee dalka marka dalxiis la maqlo qofku wuxuu isodhanaya wadankii dagaal baaba ka socday waa maxay dalxiisku xaguuse dalxiisku jiraa wadankii dhibaaba ka jire dowladdu gacanta koowaad waxay kula dagaalamaysaa inay dalka khawaarista ka saarto sidoo kalena ma istaagayaan adeegyada kale ee bani aadamku u baahan yahay dalxiiskuna kuwaas buu ka mid yahay wasaaraddu waxay samaysay daraasada saddex bilood qaadatay oo lagu soo cilmi baaray dalxiiska dalka oo soo dhammaatay oo dowladda arrimaheeda oo dhan ay la socdaan waxaa intaa raaca sanadkan waxaan ku talagalnay dalxiiska inaan si weyn u xusno waxaanu ku xusaynaa tiyaatarka qaranka waxaa la samayn doonaa carwooyin dadka oo dalxiisayaasha iyo dadka private sectorka dalxiiska ka shaqaysta iyo duulimaadyadu inay wax soo bandhigaan daraasadla iyo filimo laga duubay dalka oo kala duwan ayaa lasoo bandhigi doonaa doodo ayaa jiri doona markaa si weyn ayaa loo xusi doonaa waxaan kaloo wasaaraddu gacanta ku haystaa sharciyadii dalxiiskii horey jiri jiray sida kuwii hoteelada kuwii meelaha national barka ayaa gacanta lagu haya waa la ururinayaa waxaan la samaynayaa sharciga dalxiiska ee dalka iyo siyaasadda dalxiiska ee dalka cabdulaahi meelo la tegi karo oo daraasadaasu ay tilmaantay oo ammaana oo sugan oo dadka ajnabiga ay ku dhiiran karaan si dhaqaalana uga soo baxo iyaguna ay dalka quruxdiisa u arkaan waa tilmaami kartaa ma jirtaa meelo fara badan baa la tegi karaa meesha ay badda iyo webiga juba iskaga daraan mxu goob weyn la yidhaaho waa la tegi karaa waa ammaan dhammaan goobaha dalxiiska ee ay liida ka mid tahay iyo meelaha national barke dadka brifadka ay samaysteen ee xamar baa la tegi karaa waxaa loo dalxiis tegi karaa imka la tagaa afgooye waxaa la tegi karaa balcad waxaa la tegi karaa jowhar waxaa la tagaa warsheekh waxaa la tegi karaa meelo fara badan oo ku yaala dalka soomaaliya sida meelo puntland ka tirsan oo biyo kulalo la yidhaaho waxaa la tegi karaa buurta daalo waxaa la tegi karaa meelo kale oo qadiimiya oo taariikhiya oo dal ku yaala sida masjidka biqiblateenka saylac ku yaala aada iyo aad bay u badan yihiin meelaha ammaanka ee la tegi karo innaga dalkeenu wuxuu leeyahay buuro wuxuu leeyahay bannaano wuxuu leeyahay webiyo wuxuu leeyahay xeebta ugu dheer africa wuxuu lahaan jiray xayawaanaad kala duwan oo qaar wax kasii nool yihiin oo waqtigii dagaalada kala cararay wuxuu leeyahay macaadin lagu dalxiiso waxay leeyahy waxyaaba historical oo taariikhiya oo noocyo kala duwana marka wax rich buu ku ahaa dhinaca dalxiiska waxay wasaaraddu ku howlan tahay iyo dowladda soomaaliyeedba sidii loo soo celin lahaa dalxiiska dalka adduunyada waxaa laga sameeya dhaqaalaha ugu badan dalkan ha kenya waxaa laga sameeyaa dalxiiska lacagta ugu fara badan baa laga sameeya muhiimnaba uu weeye wasiirka dalxiiskii hore ee kenya oo waayaragu ah dalxiiska najib balala oo mudane baarlamaan ka tirsan ah iyo qolooyinka dalxiiska brifatka ale iyo hay-adaha dalxiiska ka shaqeeya kenya ayaan rabnaa inaan maadaama aan darisnahay aada uga faa'iidaysano si dalxiiska soomaaliya loo kiciyo waxaad soo qaaday duurjoogtii iyo xayawaanaadkii quruxda badnaa ee ay dadku jeclaayeen ee la booqan jiray ama meelihii zuug ah ee xarumihii dib inaad usoo celisaan haddayse wax ka jiraan maxay tahay talada aad hayso qaabka dib loogu dhisi karo si dalxiiska sare loogu qaado
waa su-aal wanaagsan dagaaladii dheeraadee dalka soomaaliya ka dhacay waxa ay sababeen in duurjoogtii ay aada iyo aada ama dalalka dariska gasho ama ay tabaalaba badankoodii u dhintaan wax fara badan baa kasii nool duurjoogtii oo la heli karaa oo ama goobo qarsoon ku jira ama haddii la ururiyo la heli karaa xitaa waxaa jira waxyaaba uniika oo adduunyada ka dabar go-ay oo dalkeena laga heli karo qaarkood waa waa in qorshe laga sameeyo wasaaradduna qorshay ka samayn doontaa sidii loo soo celin lahaa ugaadha iyo xayawaanaadka kale ee duurjoogta ahaa ee dadka dalka soomaaliya la daawan jiray waddankeenuna hadii wuxuu ka mid ahaa wadamada geeska africa kuwa ugu duurjoogta badan oo weliba noocyada gaari ay ku nool yihiin dhibaatooyinka sifawarkii baa waxyeelay insha allah wasaaradduna waxay ku dadaalaysaa sidii ay dib ugu soo celin lahayd wixii suurtagala aad ayaad umaadsantaa kaasi wuxuu agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dalka soomaaliya cabdulaahi xayir ducaale yaasiin cuse wardheere v o a nairobi